anaga waan bismillahi raxmaan raxiim magaciiga waxaa la yidhahdaa bare cismaan xuseen waxaan ahaa musharax u taagan aqalka baarlamaanka maamul goboleedka macnaha lagu qabanayo maamul goboleedka baydhabo xasan waa gartay bal waxa wararku ay sheegayaan inaad adigu la tartamayso wasiirkii shaqada iyo shaqaalaha cabdiweli ibraahim muude isla markaanu kaga guulaystay kow iyo konton cod maxaa ka jira may warkaas waan beeninayaa waxba kama jiraan waa sax inaan musharax ahay oo dhaqaalihii bixiyey ergadiyaa la musuq maasuqay ergadii oo tolka uu soo qortay beelaha ay soo qorteen dhan waa la bedelay waxaa la keenay shaqaalihii wasaaradda oo dhan waxaana gacan ku siiyey guddoomiyaha guddiga doorashada maamul goboleedka koonfur galbeed mursal halkan uu kaamara ka siiyey xamar uu kusoo sawiray dadkii dadkii soo sawirnuu keensaday halkaa markii la keenay waxay la xumaatay mar labaad sawiraa lagu celiyey arrintaasi markii dambe waxaan u gudbinay dacwo guddiga khilaafaadka wax wa ay ka qaban waayeen ayadoo dacwadii socotaa dadkii la sawiray mar labaad waxaan sheegaynaa si cad u sheegaynaa inaysan jirin wax doorasha oon ka qayb galay guddigu wax ay sheegeen ma jirto dacwaa noo socotay ma aanaan ka qayb gelin warkaasi waa been ma aanaan joogin waa warsan kartaan guddiga doorashada ma aanaan tegin sawirkaygii hore xilligii musharaxnimada guddiga meesha soo saaray waxba kama jiraan warkaas anaa ku xaqiijinaya waa gartay bal siday suurtagal ku noqotay qof aanan goobtii doorashada xaadir ku ahayn in la yidhaahdo warbaahintana loo marsiiyo waxaa galay doorashadii cusmaan barre iyo wasiirkii maal wasiirkii shaqada iyo shaqaalaha bal arrintan siday suurtagal ku noqotay xaggeuusa musuq maasuqa ka taagan yahay xaggeyse wax ka qaldan yihiin su-aashaas waxaa iskale aada weydiisiina guddiga doorashada uu mursal madax yahay ninka ayagaa wata ayagaa waxay wax walba u sameeya wax alla wax uu rabo u baahanya ayagaa u sameeya si toosaan isukaan dacwaan ku gudbinay si kastaan yeelnay waxba waan laga sameeyay shaqirkeeda doorashada waan qaadacnay isla markaas ayagoo manay kasii dareen way yidhaahdeen ninkaasaa doorashada waan beeninaya waan beeninaya idinkana waxaa idinka codsanaya warkaad maad sii dayseen inaad ka noqotaa sababto ah waa xaqdar si toos macnaha qof xuquuqiisa meel loogu dhacay waayo qof aan joogin meeshan joogin sawirkiisa meesha galay
waa gartay sharciga doorashada waxaa ku qoran laba qof inay tartamaan hal qof kaliyaha meesha tegay codkiina waa la siiyey waa gartay dadku xitaa waxay isweydiinayaan annaguna aan isweydiinaynaa in magaalada baydhabo hal xildhibaan keliya maanta lagu doorto taasay dadku maskaxdooda ka guuxaysaa wayna caddahay in musuq maasuq iyo waxaas uu ka jiro guddiga doorashooyinka qaarkood way ka hadleen ee heer federaal bal arrintan mis leedahay guddiga doorashooyinka maamulka koonfur galbeed iyo shaksiga adiga kula tartamayay oo aada sheegtay inuusan weli kula tartamin aadanna maxaan ku rahdaa ergadana ay ahayd kuwa qorshaysan bal ma kula tahay adigu dad isogna yihiin anagu sacadku waxaan gejinaya ergadii iyo musharaxiintii meesha shabeella hoos ma ay imaan shabeella hoos wax ka yimid weli meeshayn aan ahayn meeshayna waxa wata mursal xasiisan keenay asaa ka horay inuu kaa soo dejiyey baaya weli ma dhamaana hataa beerihii baaya weli dhamaana jadwalka wuxuu ahaa baaya inay dhamaato shabeella hoose ku xigta bakol u dambayso shabeelle hoosan wiilkeena biishana soo mariyey si dhaqs ahna lagu goobsiiyey waa musuq maasuqa u adag guddiga doorashada federaalka ayay utaalla arrintaa inay wax ka qabtaan hadday wax ka qaban waayeen hadda anta ma nihin milatariga gacantiisa wax ku furshanaya ma nihin laakiin waxaan kuu sheegaynaa doorasho maanaan ka qayb galen waa qaab dhacay sharci darra ahaa wax lagu sameeyey si sharci darraha ergada lagu keenay si sharci darraha beerihii macnaa loogu soo furay marka waxaas waxba kama jiraan waa been abuur waxaana wata guddiga doorashada maamul goboleedka koonfur galbeed ninka la yidhahdo mursal asaa macnaha usafal duleelinaayo oo mana wuxuu raba u samaynayo waxaana ka garan kartaa shabeelle hoosoo bisaabanan inay hal beel kale hal maalin u doro waa meesha xoonaynaa su-aashaas inay iska cadda waa gartay aaway marka suldaankii ama odayaashii idinka idin dhexeeyay intaanan la gaarin guddiga doorashooyinka aaway dadkii idinka idin mateli lahaa xaggeysa jiraan salaadiintii iyo odayaashii kamid ahaa walaalow waa waxaa uu xijinaya ogaaska nabadoonada waxay usoo gudbiyeen liis liiskii usoo gudbiyeen wuxuu faraha ugu shugay wasiirka asagaa wuxuu rabaka iska reebay wuxuu rabaa soo qoray ugu dambeyn wuxuu ku soo arooriyey macnaa shaqaalihii wasaaradda oo jufo qosaad ay yihiin ogaa idaacaduu ka hadlay nabadooda ibrahim sheekh haydeer oo saddex iyo toban xubnood beeshiis jufdiisa ay lahayd oo laba bis ay ka joogtay waxaasoo dhan baa hor loo sameeyey waxaan wax ka qabta walaanahay guddiga doorashada heer federal waxaa ka qaban layahay kuwii khilaafaadka waxaa ma garan karna bal meesha waxay kala leeyihiin
bal ugu dambeyn marka ee sideed wax u rabtaa adigu inay wax u dhacaan anaga waxaan codsanahay guddiga doorashada heer federaal kuwa maamul goboleedka waa ku dulman uu sameeyey xili arada afrikiya oo kursigaas doorashadiisa dib loogu celiyey oo beelaha loo xaqiijiyey macnaa jufooyinka digada iska leh si saxa macna loo xaqsooro intaasaan codsanaynaa